arrintani ma ahayn mid aan la sugaynin waxaana taasi ka markhaati kacaya in go-aanka ganacsadahan yeman u dhashay maraakiibta loogu wareejinayo ay maxkamad ku taalla cadan soo saartay wax ka badan lix bilood ka hor mana jirin dadaal heer sare ah oo ay dowladda soomaaliya ku bixisay sidii looga hortegi lahaa fulinta go-aanka maxkamadaasi kasoo baxay maadaama ay muddo sannad barkiisa ka soo wareegatay soo fulidda go-aankaasi hantida soomaaliyeed lagu siinayo ganacsadahaasi ilaa xilligaa waxaa soconayay dhaqdhaqaaq ay wadeen mas-uuliyiinta qunsuliyadda soomaalida ee magaalada cadan kaasoo ay ku doonayeen in si uun looga hortago meelmarkiisa laakiin dadaalkaasi iyaga unbuu ku kaliyoobay sida uu sheegayo axmed xasan cabdi axmed suudaani qunsulka guud ee magaalada cadan annaka qunsuliyad ahaan maadaama halkaan u joogno hantida difaacida hantida qaranka soomaaliyeed waxaan xil iska saarnay in go-aanka maxkamad soo saartay oo ahayd in maraakiibta salaxaraasho laguna wareejiyo ninkaas inaan ka hortagno runtii dawladdana waan ku wargelinay annaguna abiil baan ka qaadanay dadaal badanna waan suubinay waxaan muddo aan ku guulaysanay in aan go-aankaasi la fulin maxkamad soo saartay oo ah in maraakiibta ninkaa lagu wareejiyo maraakiibta saddexda ah ee lagu kala magacaabo cismaan geedi raage faarax oomaar iyo koob iyo labaatanka oktoobar saddex si rasmi ah ayay uga baxeen gacanta qaranka soomaaliyeed waxaanay haatan milkiyadoodu hoos tagtaa muwaadin u dhashay dalkan yeman oo lacago deyma ah ku sheeganayay sida uu tilmaamayo qunsulka guud ee soomaalida cadan u fadhiya axmed suudaani waxay noo sheegeen in hadda ka hor lix bilood annaga qunsuliyad ahaan ay marsiiyeen jaanis lixdii biloodna wax hadda aada soo kordhayseen aysan jirin saas awgeed qaraarkan in la fuliyo maxkamad aan ku khasbannahay ayagoo ka taas ka duulaayana ay ka dejiyeen nimankii soomaalida ahaa ee waardiya ahaa ee maraakiibta ku saarnaa oon ka warqabin jirnay iskuguna geeyeen markas kale oo soo haray oo intoon octoobar kow ah sidoo kalena ay isaga uu keensaday niman waardiya oo kor saarta iyo niman kaloo injineeraha uu keensaday arrinta arrin ugu soo korortay waayo walal weyn baana ka qabnaa dowladda soomaaliya wasaaradda maraakiibta inta baan ku wargelinay hadda waxaan rajaynaynaa maraakiibta lagama hari karo oo waa maraakiib soomaaliyeed waa hanti meesha taalla hadda waxaan rajaynaa markaan in kubadda ay taallo dhinaca dowladda soomaaliya ayna qaadi doonto runtii tallaabada ku habboon oo lagu badbaadinayo maraakiibtan dacwadan ayaa soo jiitamaysay muddo toddoba sannadood ka badan waxaana aawadeed yeman u soo booqday madax ka socotay xukuumadihii soomaaliya soo maray laakiin waxaad moodaa in marba marka ka dambaysay ee arrintu sii cakirmaysay xalkuna uu sii fogaanayay lacagaha lagu sheeganayo ayaa la tilmaamay in maraakiibta ay gashay intii ay shaqaynayeen waana adduun ku dhow laba milyan oo doolarka maraykanka ah laakiin in badan oo soomaalida yeman ahi waxa ay rumaysan yihiin in dayntaasi ay inteeda badani been abuur tahay oo laga badbadiyey cid xaqiijin kartaana aanay jirin marka laga reebo maamulihii maraakiibta xilligaasi injineer muuyo oo isagu inta ay dacwaddu socotayba yeman ka maqan
dhib diib le ah loo gudagalo waayo sababtoo deymo badan baa lagu sheeganaya waxaan wax cadmiya ma wax been abuur aha maxaa ka jira horta waxay u baahan tahay in wax laga weydiiyo oo runtaa lasoo taabto laakiin waxa la raba waxana laku sheeganaya inay yihiin wax saxa oo la taaban karo taasna waxaa ka jawaabi kara injineer muuyo oo runtii maraakiibta gacanta ku hayay marka waxaan leeyahay in la qaado tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo deymahan laku sheegan run yihiin sida qunsulku uu sheegayo waxaa jira cabsi ku aadan in ninka loo xukumay maraakiibta uu si dhaqsaa uga sii iibiyo sharikado maraakiibta la wareega oo xeebaha badda cas ku badan haddii taasi laga badbaado dadaal muuqdana ay dowladda soomaaliya la timaado waxaa suurtagal ah in qaranka soomaaliyeed uu dib u hanto lahaanshaha maraakiibtaasi oo qiimahooda lagu qiyaasay tobannaan milyan oo doolarka maraykanka inuu iska raadis ahaan loo isticmaalo loo furfurto waa macquul waxaan kaloo ka cabsanaynaa in shirkada hindiya oo dhulkan wareega oo maraakiibta kasta iska raadiska inuu si hoose oo gato waa macquul asagoo haysto warqadan maxkamadan asaga laga gatay caddaynaysa gacanta ku haysto orijinaalka asaga gacanta ku haysto waa macquul inay ku gato oo magaca markasaas maraakiibta gacanta oga baxdo hantida qaranka soomaaliyeed ee qarka u saaran ay gacanta soomaaliya ka baxdo maaha maraakiibtaasi oo keliya ee waxaa sidoo kale dacwadi ay ku socotaa dhismaha qunsuliyadda soomaaliya ee cadan waanay dhici kartaa in muwaadinka lahaanshihiisa ku doodaya loo xukumo jacfar kukaay v o a sana